haatanna waxa aad kusoo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waa tan saare ciidla nuur oo iyana nala socodsiisa
degeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington oo aad ku maqli doontaan qodobo xiise gaara leh oo ay ka mid yihiin madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo aragtidiisa fanka soomaalida wallaahi anigu fankii si wanaagsan inuu u socdo oo dee dib u dhac buu iyaa u ku yimid dee aniga ilamaha waxaa kaloo aad maqli doontaa waa fanaankii weynaa cabdi cali baacalwaan iyo qaybtii labaad ee waraysigii aan dhowaanta la yeeshay aan ku bilaaba sidii aad ku maqlayseen barnaamijkeenna martida mikrofoonka waxaa marti noogu ahaa ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti gebagabadii waraysigaasi ayuu haddaba cabdicasiis xuseen cismaan waxa uu weydiiyey su-aalo la xidhiidha fanka soomaalida iyadoo weliba nasiib wanaag uu khadka telefoonka xilligaasi ku jiray fanaanka weyn xasan aadan samatar bal aan idiin kala baxo sheekadii dhex martay cabdicasiis iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle waxaan doonaya markan bal inaan si yaroo kooban laba saddex su-aalood kaa weydiiyo fanka soomaalida qeybna waxaad ka qaadataa dhinaca horumarinta fanka soomaalida khadka telefonka waxaa inugu soo biiray xasan aadan samatar fanaanka soomaaliyeed oo magaalada minneabolis jooga marka
maalin wanaagsan idinku habeen anagu idinku maalin baad joogtaan anagu habeen
waa tahay marka madaxweynahan doonay xasan inaan su-aasha koowaad weydiiya dhinaca fanka bal madaxweyne maxaad ku qiimeyn kartaa heerka fanka soomaalida xilligan wallaahi anigu fankii si wanaagsan inuu u socdo oo dee geeraarku sida fiican inuu u samaysan yahay music wanaagsan bay saaraan yacni laxino aada iyo aada u kala u fiican bay saaraan waa tahay marka isbarbardhig markaad ku samayso fanaaniinta geyiga soomaalida geeska africa iyo kuwii hore markaad eegto maxay kula tahay adigu farqiga u dhexeeya dib u dhac buu iyaa u ku yimid dee aniga ilamaha inaan inay tahay laakiin horumar horumar wanaagsan kuwii horena waaba dee aasaaskii oo yani annagu dadkii hore haddaan nahay kolleyba dee iyagaan iyagan anagu weli weli qalbiga ku haynaa laakiin heesihii hore soomaalida sida xasan iyaad si fiican u dhegeysataa kuwaasaan dhegeystaa haye xasan aniga marka hore waxaan salaamaya madaxweynaha madaxweyne aniga kolley taageeraha koowaad baan anigu waa is ogaanaa is og waagii baa xasuustaa heestii markaan soo fadhiista tiri sanka ku laga qaata heestii aan madaxasan gelay marka madaxweyne waa ku salaamay horumar iyo barwaaqan u rajeynaya jamhuuriyadda jabuuti ummadda ku nool
waa tahay waa tahay madaxweyne maxaad xasan ka dalban lahayd heesihiisii oo jeclaan lahayd inuu luuq yar inoogu luuqeeyo heesihiisu dee aad bay u wada fiicnaayeen wa isagaaba imika doorta sayruguyeed badan soo baxa kalishi sirseela loo degay sannaad geelu badi dhalay
heestaasi waxay leedahay qiimo yaab laho yani ninka xasan geni waxa weeyaan yani nin aad aad qiimo u leh oo waxaad moodeysaa paint haddii yani dadku ay sawirayaan habniyer mudane ismaciil cumar geedle marxaba dhaxan weyn baa indhehaysa waan ogahay aad bay mind waa waray
guyaad badan soo baxa sidig jilaalayso un socod baran oy sidig jilaalayso un socod baran Naasibkoodii, oo, ay basare loo dhigay. oo igar mid yarisabo maqaar lagu salaaxay saameeshigaba Thank you. sideedan jaleecada saxsaxaa u goombada sanka guulara sanka guulara
heestaasi saylaah ereyadii xasan xaaji cabdilaahi xasan ganay iyo codkii baxsanaa ee xasan aadan samatar aynu intaasi ku soo dhaafno hore ayaan caawa idinku sheegay in barnaamijku xiise gaara leeyahay qaybtan caawa waxaad la caweynaysaan shaqaalaha v o weda howlwadeennada lafdhabarta u ah barnaamijyada idaacadda ka baxa oo aan jeclahay inaan iyaga weydiiyo bal sanadkan haatan sii dhammaanaya waxa uu qof waliba ku xusuusto intii wakhtigu inoo saamaxo balan ku bilaaba maxamed cabdi sandheere oo isagu sheegay in isaga iyo kamaradii ay istacweeyeen sanka ku soo dhowow barnaamijka caweyska maxaad sanadkan si gaara ugu xusuusan kartaa saray sanadkaas waxa uu kaga tilmaamayay sanadihii hore aniga iyo kamerad baa isdacweynay oo maxkamadda isla tagn markaa ma qofkii kamaradda wataad istacweysay mise kamaradda lafteedii may kameradda nafteedii baa isdacweynay oo labadeedii baa naloo kala gara qaaday waaba sheeko cajaayibaba maxamed sandheer iyo kamarada istacweyne oo ilaa maxkamad isla aadee balaa sheekada maxamed oo nooga dhac saray dalkan maraykanka waxaa jira in wadooyinka lagu xidho kamerado waa tahay marka kamerada waxaa loogu xidhaa in lasoo qabto ruuxii leer cas dhaafa ama ruuxii xoog wada marka kamaraddaasi waxay xadidaysaa een, xawaaraha uu qofku gaadhiga ku kaxaynayo iyo een, xilliga laytka casi uu baxayo ee aan la ogolayn in gaadhigu gudbo waa sidaa weeyaan markaa taarikada gaarigaaga lamarkaaga iyo xidhan bay sawiraysaa hadhow dawladdii adigun bay kuusoo diraysaa ee, wixii ganaaxa ee, ticket boosta lagugu soo diraya boostun baa laguu soo dhigaya lacagtaa iska soo bixi lacagtaa iska soo bixi marka anigoo anoon ogeyn wadda u dhow shaqadeena markaan usoo soconno halkaasoo dawladdu ugu talagashay waa micnaha dawladda hoose ee washington d c ay ugu talagashay inaan afartan mayl boqolkiiba lagu wadin ayaan umaan ogeyn sida wadooyinka kalaan iskaga socon jiro xawaaro saraan iska mari jiray marka waan sii maraa waan soo maraa waan sii maraa waan soo maraa ilaa waxay sawirtay eh, saddex mar maalinna waxay sawiray leyr caso isagoo jaalle ama huruud sii noqonayaan sida ka gaadhsiiyo isna way qabtay marka afartaa tigidh ayaa la igu soo diray guriga waxaa sheekada xiisaha badan ay tahay tigidhadaas mid walba wuxuu ahaa qaarna boqol bay ahaayeen badankoodu midna waxaa boqol iyo konton waa tahay sheekada xiisaha waxa weeyaan waxaa lagu diray guri horaan kasoo guuray cinwaankii oonan bedelin adreeska guriga waa tahay guri cusbaan soo degay marka haddii lagu waayana zahray Mhm.
mid walba ka mid wuu lama laabmaya lacagtii zahray markii laisku dardaray waxay noqotay kun dollar waa ganaaxi iyo lacagtii aan ku mutaystay xawaarihi sareen ku socday iyo leerhka cas aan gooyey waa tahay marka waxay noqotay dee inaan dhahdo waa inaan dacwad qaadaayoon kameradii ka dacweeya maxkamadda waa tahay maxkamaddii baan tegey arrintii waan u sharxay ta kale waxaa dhi ciwaankii horan kasoo guuray dee waan kasoo guuray meelo badanna waan ogeysiin iyo dawladda laakiin maanan ogeysiinin waaxda gaadiidka marka aduu markii eerkii meesha joogay haweeney bay ahayd ay dhegeysatay waxay go'aamisay horta in qaybtii ganaaxa ee dulsaarka ahayd oo dhan ay ka tuurto shan boqol oo dollar bay halkaa ay ka reebtay waxay ku tiri shantan boqol ee soo hadhay baa lagugu leeyahay waxaan ku yidhi waan ogahay marka waxaa dhi dee shanta boqol naftarkeedana ha laga sii khafiifiyo dee oo imisaa lagaaga dhigay aduu way la way la saayir sarkaal fiican bay ahayd oo waxay igu tidhi waxaad bixinaysaa saddex boqol iyo shan iyo labaatan dollar markaa maxamedow markii aad maxkamadda tagtay ee aad ka dacwootay ee lacagtaa ay kaamaradu kugu soo qortay ee kamaraddu maxay caddayma soo bandhigtay inaad dembigan adigu gashay oo aad dhaaftay laytka islamarkaana aad xawaaro sare ku socotay maxay kamaraddu caddayn u haysay caddayn waxay u haysay horta in taarikadii gaadhigayga ama lambarkii eh, plate numberka xagga dambe ku dhegan ay mar walba sawirtay gaadhigaygii muuqaalkiisii magaciisii dee wax la la la la dafiri karayo oo la la diidi karaya may ahayn way Marka- caddayd lamarkaygii baa ka muuqday marka cadaynaad ku qanacday kamradii ku hordhigtay in gaadhigaas okayga ahaa marna murmin maxamed aad baad u mahadsan tahay sanad wanaagsan baan ku leeyahay waxaa haatan stuudioga igu soo galay maxamed colaad xasan colaad haye sanadkan dhammaanaya maxaad adiguna ku xusuusataa saar horta dhacdada igu qosolka badneed waxay ahayd eh, Mhm.
inaan kala garan waayey gabar soomaaliyeed iyo gabar ethoobiyan toddobadii bishii julaay ee sanadkan anigoo dhex fadhiya en, goob restauranti ah ama baar ayaan waxaan en, la kulmay gabar gabar soomaali u dhalatay laakiin dalka aan u malaynay inay ahayd ethoobiyan Mhm.
En, gabadhii waan fariistay waxaan ku salaamay luuqadeedii ethoobiyaanka waxaan ku yidhi en, Danaanish.
Eh, danaanish baan ku yidhi markaaba igu qosasho Mhm.
waxaan ku yidhi dhanaanish baan iri markaaba igu qusushay waa iga aamustay cashadii baan dalbaday cashadii baan cunay markaan cashadii dhammeeyey ayaan oo aan bixi raba igu tiri maxaad hadaaya igu tiri haye markaa baan ku yidhi ma soomaali baa "Ma- tahay.
soomaali baad tahay marka waxyaabaha ugu badan ee maraykanka aan ku arka waxaa ka mid ah inaan kala gara weyso mararka qaar soomaalida iyo ethoobiyaanka Eh, colaadow
marka inay hadlaan mooye waxaa kugu adkaanaysa inaad kala fahamti inay soomaali tahay iyo inaad ethoobiyan tahay inaad dhanaanish garanaysaaba horta hawl kale ah ood etoobiyankaba afkooda ku salaanto aad baad umahadsan tahay haatanna waxaa stuudioga iigu soo galay eh, maxamuud ibraahim cali En, maxamuud haye eh, sanadkan haatan dhammaanaya ee labada kun iyo saddex iyo tobanka dhacdo la yaab la oo aad xasuusatay oo kula kulantay maxaad nooga sheegi kartaa En, saaray horta sanadkan alxamdulilah ilaahay caafimaad ayuu iigu dhameeyey oo dee wax dhibaato maanan arkin waxa kaloo xusuus mudan ayadana maalintii soonka ugu horreeyey aan ka soo safray arizona oo aan u soo socday xagga ay washington d c ayaa waxaa dhacday in anigoo transit ku soo marayo magaalada denver ee gobolka colorado in waktigii aan ka soo baxay colorado aanan wakti afur aynan ahaynoo shantii galabnimo la marayay balse washington d c aan ku soo socdana wakti hore laga afuray marka markaan hawada soo galay meelaan la socdaan garan waayay soonka waan soomanahay ma waxaan ku afuraa washington d c oo aan u socdo oo aan afar saacadood saddex saacadood kadib tagayo mise waxaan la afuraa en, denver Arizona.
oo aan weli laga s- laga afurin oo kow iyo tobankii galabnimo ay ka tahay ama shantii galabnimo marka danta waxay ugu khasabtay in anigoo hawada sare maraya aan xisaabtamo oo laba iyo toban saacadood ilaa saddex iyo toban saacadood iska xisaabsado soonkiina aan ku furo hawada ilaa saacaddii labada dhinac ee u dhexaysaay ma garanayo meeshay walle maxamuud adaa war kugu dhoyahay mar haddaad ku afurtay meelaan cir iyo dhultoona ahayn iminkana waa cabdicasiis xuseen cusmaan oo ka mida editarada v o e da islamarkaana ah maskaxda hagta barnaamijka qubanaha v o e cabdicasiis soo dhowow sanad wanaagsan baan ku leeyahay sanad wanaagsan eh, sahra muddo afar iyo toban sano ka badan baad wadankii soomaaliya ka soo maqnayd waan gartay markii ugu horreysay sanadkan labada kun iyo saddex iyo tobanka dhexdiisii baad baxday sebtembar baan baxay maxaa kaa yaabiyey En, eh, sahray dee soomaaliya markaad intaa muddo ka maqan tahay markaad ku noqotid horta adduunyadoo dhan waxay kula noqonaysaa nooc kale aniga waxa iigu yaabka badneed waxayd halkanaan ka duulay washington amsterdam baan transit ku ahaa dabeetana nairobi baan ka degay habeen meelaha eh, sagaalkii iyo barhkii aroortii oo kale ayaan u duulayay magaalada muqdisho oo aan markaa shaqo ugu socday magaalada nairobi baan gudaha u galay saaxiibaa ii yimid waxaa laigu yidhi waa inaad airboortka sii ka lahdaa oo diyaaradaha soomaaliya tegaya Een, boqol qof baa waxaa laleeyahay diyaarad qura dhinac walba laga wada buukin garaynaya oo tigidho loo goynaya Sax.
ma laha maxay ahayde way buuxsantiiyo qofkii yidhaahda tigid baan rabaaba waa loo waa loo jaray jaray marka waxaa laigu yidhi haddaad dibadda ka timid oo xamar u socotid waa inaad sii dhaqsataa airboortka sii tagtaa hasee diyaaraddu kaaga buuxsan sayna kaaga buuxsamin shantii aroornimaa laygay airboortka waa tahay diyaaraddii markaa muqdisho aanu raacayey ayaa waxaa laigu yidhi waa inaad usii diyaargarooda safka kuyuga xagga hore ka gashaa meeshii baan tegey anaaba dadka ugu horreeyey waxaan idhi waan soo degdegay maanta En, waxay noqotay shantii ilaa koob iyo tobankii barqanimo ay diyaaraddu baxday intaa airboortkan joogay waa tahay mar dambe oo sagaalkii sideeddii markay tahay bay dadkii soo buuxsameen diyaaradda la raacayo iyo dadka buuxan aad bay u kala weynaadeen waa tahay En, aniguna tigidhka intaanan washington ka tegin baa laysii gooyey waa tahay marka niyadda dadku waxay ii sheegeen ay ahayd in diyaaraddu ay buuxsamayso waan aamin waxaan ilaa intan wadada diyaaradda ma qaadaysaa sidee diyaaraddu u raacaysaa u raacayaan anigu waxaan sameeyey marka inamadii diyaaradda ka shaqaynayaba intaanan diyaaradda korin ba waxaan ku yidhi walaalo waxaan u baahanay first classka inaan goosto waa tahay waxaan islahaa bal bahashu hadday xagga dambe buuxsanto safka hore yaanu kaa buuxsamin waa tahay lacag baa layga qaatay inan baa ila hadlay wuxuu yidhi keen bahasha waan u dhiibay waxaan islahaa markaa safka horaad gashay waa kaa nasiibkaaga adigu waxba yaan warka ugu daalina diyaaraddii baan gudaha u galay En, first classkii baan fadhiistay dadkii ugu horreeyay fadhiistay markaan noqday diyaaraddii xagga dambe way buuxsantay markaasaa diyaaraddii marka albaabka la xidhayba ninkii en, ah, ka dhex shaqaynayay diyaaradda dad Soomaa- diyaaradaha soomaaliya taga soomaali baa ka dhex shaqaysa ninkii unbaa dadkii wuxuu yidhi waan baxayna albaabka waa la xidhay qolo xagga dambe fadhiiday mid ka midunbu u yeedho wuxuu soo fadhiisiiyey first classkayga Haye.
saan sidaas u eego baashan ba lacag baan bixiye mase waxaa laygu yidhi dee anuu qof aan weydiin karo Ah, iyo qof aan arrintaasi kala sheegi karaa ma jirto baxashu weji bay noqotay Waa taasi taa.
horta way igu yaabadnayd haye.
waxaa ka sii yaabadnayd xamar markaan tegey dabeeto ay hawshigii dhammaatay magaalada hargeysa aan u duulay Waa taan.
hargeysa diyaaradii aan u raacayna iyaduna qosol kale lahayd eerboorka xamar baan ka baxnay diyaaraddu markay kor korto cunto yar bay diyaaraduhu dadka u qaybiyaan cuntadaa markay u qaybiyaan markaa tani waxay qosol igu siilaan diya cuntadii markay dhammaatay safka hore unbuu nin ka soo bilaabay bac weyn buu lasoo baxay Haye.
suu yidhi kuridaay kuridaay kur-
Weelkii baa lagu ridaya.
markaas siduu kuridayda uu yidhi baa igu qoslisay Haye.
waayo een, diyaaradaha kale caalamiga meelahan la raacayo marka cuntada qofku dhameeyo qolaa timaada markaasay Aayo, si yaro weelka kaa aayar bay qaadaya.
kaa qaadayaan ama adaa ku ridaya Ee, ninkan ina d- dadku la hadlaya waa soomaali moogta ajnabi meesha ma joogaan markaasaa waxaan ku qoslay bac weyn bu intuu la soo baxay ku ridaay ku ridaay ku ridaay." marka labadaasi waxay ahayd dhinaca safarkaan kala soo kulmay
waa hagaag aad baad dhammaantiinba u mahadsantihiin saaxiibayaal sannad baraka leh oo barwaaqa ayaan idiin rajaynayaa weli dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington dhegaystayaashayada qiimaha badan ee sida gaarkaa ugu xidhan barnaamijka caweyska washington waxaanu caawa idinka raaligelinaynaa sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto oo caawa wakhtigoo inagu yar aawadii aanan idiin soo gudbin karin balse toddobaadka dambe haddii alla yidhaahdo aad maqli doontaan qaybtii toddobaad sidoo kalena waxaad mar kasta fikradihiinna iyo sheekooyinkiinna xiisaha leh ee aad haysaan noogu soo gudbin kartaan emailka somali at voa news com idinkoo ku soo qoraya magaciina iyo telefoonka laydinkala soo hadli karo kuna soo qoraa caweyska haatanna waa qaybtii labaad ee waraysigii aan dhowaanta la yeeshay fanaanka caanka ah cabdi cali baacalwaan waxaan ku bilaabayaa heesta laqanyada jacaylka oo ay wada qaadayaan bacalwaan iyo sahre axmed jaamac bacalwaan heestaasi riwaayadebay ku jirtay dab jacayl kari waa jacaylkii oo la karinayo ayuu dabkiiba kari waayay ayaa dabkii kari waaye aku aku u dare hahee anagoo anagoo riwaada hargeysa ka dhigna hahee ayaa qolo oo liberia ka timid oo oo- oo afrikaana koox afrikaana hahee ayaa noo yimid marka qabowna wuu dhacayaa haye
bal amarka ilaahay Mhm.
qoladii marka dab baa loo shineeyaa iyagana durbaanadoodii ay tubayeen baa dab loo shineeyaa si dhisaanku u dhawaaqo marka annaga dab jacayl kari waa baa iyagana waxaan u bixinay dab durbaan kari waa marka durbaan qabowey miyuu dhawaaqaya ma dhawaaqayo de Da- hali ay watee dab durbaan kari waa dab durbaan kari baa baa geesa geesa waxaan ku dhignay riwaada isku celcelinteedii Mhm.
waxaan ku dhignay konton iyo afar habeen ya konton iyo shan habeen meelaha oo magaalada hargeysa oo keliya laga daawanaya mise magaalada gobolada hargeysa keliya aan ku dhigayn intaas ku celcelis ka hor aad iyo aad bay dadku u xiiseynayeen markaasi fanka iyo riwaayadaha Ah, ah, halkaasay ka ah, muuqata dabcaas- haddana waxaa dabcaas ugaaba baasba eedo aada xawaandiyad u ah yaa sameeyey markaa een riwaayadda ayaa hal abuuray waada xasageri baa sameeyey xashingiri baa seexad abuurkeeda xashingiri baa lahaa waata riwaayadaasi marka imika dib loo eego cajaladaha ay ku duuban tahay mar sahre axmed jaamac baa dhigaysa marna khadra daahir cige ayaa iyaduna dhigaysa heese isku midaanay labadooda midba mar qaadaysaa sidee ku dhacday Ah.
markaa waxay ku dhacday Sa- sahraa markii hore originaal ahayd oo lala dhigtay markii sahra markii ay riwaayadii lala dhigtay oo ay aan riwaayadii aan soo qaadaynay hahee oon koonfur koonfur soo aadaynay Mhm.
toddobaatan iyo shantii bilowgeedi ayaa sahra urba yeelatay marka maadaama ay urba weyn yeelatay hadday eh, xamar nimaada nagalama dhigi karto marka waxaa laga yaabaaba inay umushaba inay umusho ama waa marka waxaan ku talagalnay eh, khadra daahir oo iyadoo ardaydo aan maanta oo kale shacabkeena iska soo helnay midho aan ka soo qaaday nin la yidhaaho doobila ah oo la yidhaaho riwaadii godob iyo geeri sameeyey ayaan ka soo qor midho aan ka soo qoroohayay Mhm.
heestaa la yidhaha afka lagama sheegto afka lagama sheegto adigoon jacayl arag heestii ugu horreysay ayaa laxanka u saaray aniga saaraxaas waa tahay guri gurigaygaan ku xafidsiinay marka gabadhii waan jeclaanay oo waxaan u jeclaanay inay gabadh fal oo soo baxaysa ay tahay marka waxaan nihi war gabadha aan kaxaysano oo ku- aan soo saaray iyadana waata sheekadaasi aad bay dabcan u xiiso badan tahay inkastoo khadra daahirna waktiga aanu suurtagalay noo noqoto aanu dabcan kala sheekaysan doono bal sidee aad ku soo hesheen ha waxaan doonaynay octoobarta waxna gabdhan lala dhigaan iskuulaad ka raadinayn waa tahay seed ku marka aragtay intaan gab- intaan ku wareegaynay marka aan kabanka u tumanay mid walba aan ar- ardaydii aan sabaabka ugu tagnay gabadha inay si fiican u heesaysaan aragnay waxaan wayna soo mar marka wayna soo martay marka dhaxankaan ja ka siinayba waaba ku luuqaysa iyadiina waa xafidsiinay haye gabadhii marka waa soo kaxaysana waxaan li habeenna khasaa dhibaysa habeenna waxaa dhibaysa intaan jid ku jirno habeenna waxaa dhigaysa saare markaan xamar nimaadnana Mhm.
waanu ku celinaynaa saaray diyaaradan ku saaraynaa khasaa koonfurna nagala dhigaysa waa tahay xamar baa waxaan soo gelinay gabadhii oo ad- sida u danaysa oo dee wax celin karaaba ayay jirin oo se u qaadaysa la yaabayba oo dee waxay qaadaysaa labadii heesa ila qaadaysa laqayada jacaylka Mhm.
iyo faraskaagii laga bedi Mhm.
wax alaala fanaaniintii muqdisho joogtay oo dhan wax tiyaatarka isugu yimaadeen habeen walba rawaad la dhigayo waaba loo gabadhaasaa la daawanaya waaba loo daawasho yimi gabadhaasaa la daawanaya fanaaniinta cidi kama maqnaata habeen walba waa tahay ee cabdi cali bacalwaan waraysigeenna qaybta caawa waxaynu ku soo afmeeraynaa heesta faraskaagii laga badi oo iyaduna ka mid ahayd riwaayadaasi dab jacayl kari waa tan iyo kulanti dambena dhegaystayaal waa sahre ciidla nuur iyo barnaamijka cawayska oo idinkaga tegaya sannad wacan oo wanaagsan iyo maalmaha inooga harsan oo nabad iyo farxad aynu ku nolaan.
محفلة القوة وتكفل